dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muddooyinkii dambe wajahaysa muujado siyaasadeed oo kaga imaanaya dhanka mucaaradka siyaasiyiinta dhalisa siday wax u socdaan xilligan qaarkood waxay ku jiraan labada gole baarlamaanka iyo kuwo bannaanka ka jooga hay-adaha dowladda ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta maxalli kusoo bandhigay dhaliilahooda siyaasiyiinta codka dheer oo ku dhalisa waxaa ka mid a siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kasoo muuqda warbaahinta layska arko idaacadaha iyo baraha bulshada waxaana taas ay maqaar xanuujisa xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre ugu dambeyntiina keentay in xilli sagdhaxa weer lagu ekeeyey guriga uu degan yahay siyaasigan lana dilay shan ka mid a ilaaladiisa la dhaawacay siyaasiga kadibna xabsiga loo tixaabay xariga cabdiraxmaan cabdishakuur kama gamban dowladda soomaaliya waxayse ka soo saarta war ad iyadoo ku aadeysa siyaasiga inuu ku howlalaa duminta dowladnimada iyo adeegidda dowlada shisheeye siduu warbaahinta u akhriyay qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya cabdicasiis ibraahim xildhibaan hafayeenka wasaaradda amniga sidaad la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu tuhumsan yahay in ay maleegayeen faral dambiyeedyo ama khiyaano qaran taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee soomaaliya waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada soomaaliya hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir kasoo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo guri lagu tuhunsanaa in lagu abaabulo faral dambiyeedyoda kor ku xusan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga go-aanka adag ee dowladdu ay ka qaadata xarigga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxay sii kordhisay hadalhaynta siyaasadeed waxaase isha lagu hayay horgeynta hay-adaha garsoor si ay u dhageystaan eedeynta culus ee loo jeeday siyaasigan kow iyo labaatankii bishii disembar ayaa maxkamadda gobolku ka soo muuqday siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxkamaddu ahayd mid furan waxaase maxkamadda gobolka ay xorriyadiisa u celisay cabdiraxmaan cabdishakuur iyadoo meesha ka saartay inaysan jirin waddo sharci ah oo loo maray hanaanka lagu soo xiro siyaasiga ee gurigiisa lagu weeraray xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waa fasal dhammaystiran maxkamaddu markay aragtay qodobka toddobaatanaad fakhadiisa labaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka toddoba iyo toddobaatan iyo toban iyo saddex ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina maka xasan xalane afartan iyo sagaal jir ah ku dhashay buulo bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamadduna waa noo xihanta
go-aankii maxkamadda uu ku sii daysa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ahaa dhabaha khilaaf cusub oo kasoo ifbaxay hay-adaha garsoorka waxaa saacad gudaheed shir jaraa'id qabtay xeeraaliha qaranka oo ku sheega go-aankii lagu sii daayay cabdiraxmaan inuu raacfaan ka qaadan doono sharcigan uu hareer maray waxa uu halkan ku caddaynayaa bishir kaas ahaan qodobka soddon iyo sagaalaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afartan iyo toddobaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go-aankii baalmarsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go-aankaas oanu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodaayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwad aynan ahayn in lasoo bandhigo cadeymo waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar afar iyo labaatan sac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogolayn taasoo iyadana baalmarsan sharciga iyo qawaaniinta dalka sidaa darteed go'aankaas baalmarsanaa sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaalla
waxaan maxkamadda racfaanka taasoo khaareynta loogu halaalaysiiyey sii wadisa baaris lagu sameeyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxkamadda racfaanku waxay burisay go-aankii maxkamadda gobolka ee ahaa inaan racfaan la qaadan karaynin sidoo kale waxay shaqo joojin iyo ganaax bay dul dhigtay qaar ka mid a qareenadii u doodayey siyaasiga cabdiraxmaan oo gaaray ilaa sideed marka hore waxay wax u dhaceen maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa shalay warqadiina soo gaarsiisay warqad magacaabis ah oo ka soo baxday maxkamadda racfaanka gobolka banaadir qaybteeda ciqaabta warqadaasi waxaa ku qoran sideed qareen ujeeddadeeduna waxay ahayd magacaabis qareen waxaa la magacaabay qareenno faahfaahinteeda markii gudaha loo galo waxay muujinaysaa in cabdiraxmaan cabdishakuur loo qabto qareenno ka difaaca garsoorka hor soo gaaristii warqadaas markayna soo gaartay sideedeenii qareen waxaan aadnay xarunta ururka qareennada fadhi aan fadhiisanay waxaan hoosta ka xariiqnay in cabdiraxmaan aan u wacno u sheegno in annaga garsoorka uu noo magacaabay aanan ka difaacno garsoorka hortiisa dacwadda loo haysto cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa mahadsantihiin uma baahni qareen haddii dacwad ay noqoto garsoor anaa iska difaacayo sidaasi darteed idinka ima matashaan arrintan waxaa ka horyimid siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku tilmaamay maxkamadda raafaanka mid siyaasadaysan oo la soo abaabulay waxaana hore u caddeeyey in dacwad uu xeraaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadaysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo samcaddeeda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed kadib markii uu fashilmay iskudaygii lagu khaarijin lahaa sagaal lagu khaarijin lahaa toddobiyo tobankii disembar ee sanadkii ina dhaafay qareennada ay isku dayda maxkamadda siyaasadaysan inay samayso waxay dareemeen inay sharci daro tahay inay igu matelaan maxkamadda aniga oo aan wakiilan sidaa daraaddeed ay diideen inay difaacaan waana maragmadoonta ujeeddada maxkamadda mar haddii ciqaabwadareed ay ku xukuntay dhammaan gar yaqaanadaas ama qareennadaas saddex waxaa sharci daro ah in mar kale xorriyaddeydii uu isiiyey dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xaafiisyada villa soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha idaacadda v o e da ayaa ogaatay in halka qaalis lagu sameeyey ku-xigeenka xaarliyaha koobaad ee qaranka axmed cali abikar inta uu socday arrinta la xiriirta cabdiraxmaan cabdishakuur oo weli hay-adaha garsoorku ay ku kalaarsi duwan yihiin hay-adaha garsoorka soomaaliya ayaa lagu duraa inay taa meel ay ka jirta cadaaladdarra baahday sida meel fagaaraha uu ka sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la hadlaya kumanaan dadweynaha oo iskugu soo baxay gudaha garoonka kubadda cagta ee stadium balaadir ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho